الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف تسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير الفصل الثاني فصل كاللباض في تظهرهن dahaaro qaadashadooda gabdhaha ay dahaaro qaataan iyo wa xukmi lxaa'idi gabadha xaydada xukunkeeda wa nufasaa'i iyo midda dhiigdhalmaha qabta xukunkeeda intaas ayuu fasalkaana u guntan yahay oo uu ka hadlayaa dahaaro qaadashada ay dahaaro qaataan waa tarjamada qeybta hore xayd iyo nifaas bay ka dahaaro qaadanayaan taasina waxay un la mid tahay janaabada sidii looga qubaysanayay keliya waxay dheer tahay gabadhu ma garanaysaa ku dhiibsanaysaayoo udug ka dhiganaysaa inay shay ama karin nadiif ah oo wax udgoon iyo udug la mariyey meeshii xaydkee dhiiggu ka yimid lagu nadiifiyo xagga nadaafaddana sidaasaa u fiican xagga ma garanaysaa dawaacil jimaaca iyo xamligana saasaa u fiican xukmu lxaa'id wanufasaa qeybta labaad ee tarjamada waxa weeyaan xukunkaasi gabadha xaydada xukunkeeda iyo nufasadu wuxuu kuu noqonayaa in loo diiday shay kasta oo cibaado ah aysan la imaan karin intay xaydada tahay ama intay nufasada tahay inii la diidan yahay mucaamaladii jimaac iyo wixii la mida in loo diiday inay masaajid ku nagaato in loo diiday inay dawaafto kacbada musharafada wax allaale wixii kale laakiin xajka acmaashiisaa dawaafka mooyaane way la imaan kadhaa can caaishata waxaa laga wariyey anna asmaa'a gabadhii asma la dhihi jiray asma bintu shakal alansaariya sa'alat inabiya nebigay weydiisay sala allahu calayhi wasalama can guslilmaxiidi maxiidka iyo xaydka kamayrashadiisa laga qubayso faqaala nebigu wuxuu yidhi taakhudu way qaadanaysaa gabdho waxay ahaayeen cilmiga raadin jirayoo nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii axkaamta ay u baahan yihiin oo dhan bay weydiin jireen taakhudu way qaadanaysaa baa nebigu yidhi xidaakunna middiin gabdhihiiow ma aha biyaheeda ay ku qubaysanayso iyo wasidratahaa gobteeda geedkaas lagu qubayso oo nadaafadda buu ka qayb qaataa sida saabuunta la isticmaalo oo kale weeyaan markaasaa buunimo jirin fatadaharu way dahaaro qaadanaysaa fa tuxsinu duhuura dahaaro qaadashadana way wanaajinaysaa bimacnaa waxa weeyaan si fiican ayay dahaarada u wanaajinaysaa oo xaggii marka koowaad istijadii iyo waxyaalihii la xidhiidhay uma intaa ka bacdi bay tasubbu shubaysaa calaa ra'siha madaxeeday biyihii ku shubaysaa fatadlukuhu way jejebinaysaayoo gacantii ayay biyihii macnaha iyo madaxii sidaas kula dalluugaysaa dalkan shadiidan dalluugid ama jejebin daran si fiicansay biyuhu u gaarhaan xataa yabluqa ilaahu ka gaaro maagu shu'uuna ra'sihaa madaxeeda salkiisa ama madaxa shu'uuna ra'sihaa shacra ra'sihaa madaxeeda timaha ku yaal timaha salkiisa ilaa ay biyuhu gaaraan ama jiridda shu-uunka uma dabadeed bay tasubbu shubaysaa calayhaa dusheeda almaa biyihii ayay ku shubaysaa biyihii bay markaa kabacdan jirka kaleo dhan bay ku shubaysaa uma taakhudu waxay qaadanaysaa firsatan bay qaadanaysaa karin mumasakatan la miskiyeeyey jaan yara ama karin yara oo miski ama diib ama wax udgoon miskiga ugu fiican haddii la helayo haddii kalena diib kale nooc kastow doono ha noqday waxyaalaha kale uduga leh ayaa karin la udgiyey ayay qaadanaysaa fatadaharu way ku dahaaro qaadanaysaa bihaa karintaas haa firsadaas qidcadaas ayay ku dahaaro qaadanaysaayoo maxalkii iyo meeshii ayaa lagu dhaqayaa faqaalat asmaa asmaa waxay tihi waa gabadhii su-aasha keentay wa kayfa sidabay tadaharu bihaa ugu dahaaro qaadanaysaa sidee bay ugu dahaaro qaadanaysaa nebi allo noo sii cadde faqaala nebigu wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa nazahan macnaha nebigu wuxuu la yaabay gabadha xaggeeda markii aysan fahminin shareecadana dee waxyaalo badan oo waxaa jira laga edabsado oo aan afka lagu ballaarinin markaasu wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa nazahan haa seebaad nufa ma waadan fahmin tadahariina bihaa waa ku waa ku dahaaro qaadanaysaa ku dahaaro qaado hayo sidii hore un baa loogu jawaabay waxba kale looma sii caddayn ku dahaaro qaado oo karintaa meesha u baahan ku nadiif faqaala caaishatu waxay tihi caaishaa meesha joogtay marka marka caaishay dee isla dumar yihiinoo arrintii fahmaysa caaishana way fahme waa ay fahmo badnayd waxay tidhi tatabbaciina waxaad raacsiinaysaa karintan miskiga leh afarad dami dhiigga raadkiisa meeshii dhiiggu ka yimid ee raadka dhiiggu macnaha ka go-ay meesha ayaa ku daahiraysaa weeyaan waa farjigi wa fii riwaayatin waxayd qaala wuxuu yidhi nabigu quudii qaada gabarey firsatan karin oo mumasakatan la miskiyeeyey fatawadaii bihaa fatawadaii bihaa isku dahi hadda weese looma jeedo weesada hadda xagga sharciga tawadua xagga sharciga tawadu ku yahay xagga kale wuxuu iska ahaa nadiif nadaafadda fatawada waa tawadu luqawiya weeyaan tawadu oo luqawiya weeyaano faraha maalan la mayro markaa cuntada iyo la cunayo la falxasho baa waxa haddii la doono lagu dhahayaa soo weesayso oo looga jeedo soo falxalo waynu gaari doonaa fatawada'i bihaa baa layidhi isku nadiif karintaas alaaan saddex jeer ayaa nebigu hadalkaa yidhi calayhi salaatu wasalaam wastaxya nabiyu nebigu ilaahay waa xishooday sala allahu calayh wasalam inuu intaa usii dhaafo arrinta sii dhex galo fa acrada nebigu waa duweydiiyey wejii wejigii siduu jeediyey oo xaggii gabadhii wax weydiinaysay ayuu ka jeediyey faqaalat caaishatu waxay tidhi nicma nisaau dumar baa nicmo leh dumar waxaa ugu nicmo leh nisaa'ul ansaari ansaar gabdhahooda gabadhaan hadda gabadh cajaa'ib ansaariyada ahay allah gabdhaha reer ansaare fiicana bay tihi dumar iyagaa ugu fiican lam yakun mausan ahayn yamnacuhunna kow ka manciyo alxayaau xishoodku an yatafaqahna inay fahmaan fi diini diinta inay diinta fahmaan xishoodku kama mancin jirine gabdho soo taagan oo su-aashay u baahan yihin sii weydiinaya cidda ay weydiinayaan ilaa looga sheego ayay gabdhahaasi ahaayeen gabdho fiican bay ahayen bay tir gabdha iyagaa ugu fiicna rawaahu alkhamsatu ila tirmidiya saasaa loogu sheegay marka wa bacatha nisaaun dumar baa diray ilaa caaishata caaishay u direen bidirjati weel weel bay u direen weel addirja waxaa weeyaan waa weel yar oo weelasha loo marka la kor tegayoo kale iyo wax lagu sii shubtoo la qaato ah weel yar fiihaa waxaa dhexdeeda ahaa dirjadaas alkursufu dun xoogaa yar oo ma garanaysaa suuf yar ama dun waa waa suuf weeyaan suuf baa ku jiray fiihi dhexdiisana waxaa ahaa suufkaas assufratu sufre ahayd waxaa macnaha lagu tiray dhiig midabkiisu sufre yahay boorboorog weel waxbaa la asturayaada weel weeyo weelkana suuf baa ku jira suufkana dhiig baa lagu ku yaallo oo sufre midabkiisu yahay oo asfar u yahay gabdhaha maxay doonayaan su-aal baa meesha ku jidho calaamadan caaishaha lasoo tuso weeyaan su-aasha aan weydiinaynana waxa weye dhiiggu midabkaa markau yeesho caaishaay ma waxa weeye xayd boroboroga markau gaaro dhiiggii macnaha uusan dhiignimadii u muuqan iyo ma garanaysaa madowgii iyo wixii mise ma aha noo soo kala sheeg weeyaan xaqiiqadii shaygii baa lasoo tusaya faqaalad waxay tihi caaisha jawaabtii bay soo celisay laa tacjalna ha degdeginina gabdhow gabdhahay ha degdeginina xataa tarayna ilaa ka aragtaan alqasata qasada albaydaaa ay cad qasada cad ilaa aad ka aragtaan ha degdeginina oo waa maxay alqasa waa dhiigga aakhirkiisa macnaha nuuradda midka nooca u eg oo kale oo dhiigga midabnimadii dhiiggoo dhan inta soo dhammaado si ma garanaysaa nuurad oo kale u ekaado nuuradda qase la dhihi jiray albaydaa ee cadoo kale ilaa aad aragtaan ha degdeginina turiidu bidaalika arrinkaa wuxuu uga jeedaa caaisho tamaama duhuri duhurka taab noqoshadiisa min alxaydati xaydadana laga daahiroobo oo waxay uga jeedaa ilaa aad si fiican ha u hubsataan ha degdeginina oo daahir ha isku xukuminina rawaahu الbukhaariyu wa malikun imaamu maaligna waa wariyey can mucaadata waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi sa'altu caaishata caaisha ayaan weydiiyey waxaa weeye tarjamada qaybteedii labaad oo xukunka gabadha nufasada iyo xaydada maxaa loo ogol yahay maxaan loo ogolayn ilaa xadiisii baa lagu soo wada aroorinayaa meesha tarjamada labadii qaybood ay ka koobnayd caaishaan weydiiyey bay tihi gabadhani faqultu waxaan idhi maa baalul xaa'idi gabadha xaydada xaalkeeda iyo shaanigeedu waa maxay taqdi sooma soonka way qadaynaysaa walaa taqdi salaata salaadana qadoyn mayse waana laba arkaanta islaamka ka mid eh faqaalad waxay tidhi caaisha xaruuriyatun anti axaruuriyatun gabarh xaruuriyada oo bidciyad ah mayaa tahay anti adigu ma bidciyad baa tahay bay tii xaruuriya waxay ahayd meeshaan anti macnaha mubtadiya khabarkiiba lasoo kala hormariyayoo anti adigu xaruuriyatun xaruuriyad mayaa tahay mid oo caqiida xun aaminsan oo bidciyad ah xaruura waxay ahayd magaalo meeshaan waddankan ciraaq magaalada kuufa la yidhaahdo bay u dhowda basriya kuufa waa maqasheen kuufay u dhowda waagii ugu horreysay meeshii adduunka ugu horreysay waxa weeye khawaarijtu iskugu yimaadaan magaalada xaruura la yidhaahday ahayd markaasay marka halkaa iskugu yimaadeen bay waxyaalo badan oo diinta ka soo horjeeda ilaa meel bay isku urursadaane ayay meeshii ka daahiriyeen waxyaala ay aaminsanaayeen baa waxaa ka mid ahaa gabadhu ma garanaysaa inay waajib tahay xataa salaada intay caadada qabto inay hadhow soo celiso waa masalaan diintiina ka mid ahayn ma ogtahay salaadiina qadaheeda in laga rabo waxay leeyihin waa in salaadiina lasoo celiyo saasay aaminsanaayeen gabadhaan marka su-aasha markay caaisha weydiisa caaisha way ka shakida waxay tidhi mayaad xaruuriyata muqoladii belada ahayd halkaas ku urursaday baa ku jidha adigu qultu waxaan idhi bay tihi lasu maahi bixaruuriyatin xaruuriyad maahi bay tihi qoladaa khawaarijta bidcada balaayada ah maahi bay tihi ilaahaygama dhigan walaakina anigu asalu waan weydiinaya cilmi raadis baan ahay kuwaas waxba lo cilmi raadis baan ahay bay tihi cilmi raadis qolooyinkaasaa lagu yaqaanaa madax adayg inay wax u weydiiyaan dadka iyo wax la mid ah laakiin anigu waxaygu cilmi cilmi dalab weeyaan qaala waxay tihi caaisho kaana wuxuu ahaa yusiibunaa kowna asiibo daalika kaas ee xaydka ah xaydkaana asiibi jiray fa numar waxaa nala amri jiray biqadaa'i soomi soonka qadayntiisa markii na asiibo soonka qadeeyaa nala dhihi jiray walaa numaru nalamana amri jirin biqadaa'i salaati salaada inaan qadayno hadday ku anfacaysa intaa wey marka jawaabtu maa baalul xaaidi taqdi sooma walaa taqdi salaata soonna way qadaynaysaa salaadna qadayn mayso haddaa i weydiisay annagu xilligii saasaan ahaan jirnay xaydku waa nagu dhici jiray weligayana salaad qadeeyana lama dhihin soonkana waa qadayn jira jawaabtu waa taas war kale meesha ma yaal haddaa haddee qolooyinkaa dood iyo waxaad iska yihiinna haddee markii horaan ku weydiiye wey rawaahu lkhams markaa fiiri kaana yamuru numaru waxaa nala amri jiray yaa amri jiray bimacnaa nebiga weeyaan nebigaana amri jiray alayh salatu salaam waxaa marka salaada qadaheeda looga daayey horta soonku isagoo dhib ma leh hadday maalma maalmaha ka tegaya bisha un ka mida qayb ka mid a waa la qadayn karaa sanadka o dhan goortay doontaa qadayso sanadkiina hal mar baa soonku imaanaya bisha ramadaan waa hal mar ama salaadda haddii la yidhahdo qadee weligeedba qadaysan ka baxayn ha maalintii shan jeer baa salaadda soo noqonaysa hadhow markii marka bil kasta la yidhahdo kala bar qadaa baa laguu leeyahay iyo wax ka agdhow gabadhu waa dhibaatoonaysa marka diinta ayaa macnaha u sahashay oo u fududaysay oo waxaa la leeyahay dee gabadha hawlo kalaa laga rabaayo gurigeeda iyo zawjkeeda iyo carruurteeda iyo waxyaala khidmooyin badan baa laga rabaayo waxaa la rabaa inaan waxba lagu cuslaynin can umi salamata waxaa laga wariyey qaalad waxay tidhi kaanat innufasaau gabdhaha nufasadaa waxay ahaan jireen ee umulaha ah tajlisu mid ii fadhiisata calaa caadi rasuulillahi xilliga nebiga alayhi salatu salaam way fadhiisan jireen arbaciina yowman bay fadhiisan jireen afartan beri maxay ka fadhiisanayaan meel fadhigii amado maaha meel qofku iska fadhiyey loogama jeeda kaas waxay ka fadhiisan jireen macnaa cibaadada salaad ma tukan jirin soon ma soomi jirin cibaado kale lama imaan jirin iyaga iyo ragga qaba macnaa mucaamalo iskuguma tegi jirin ilaa waa umuul oo waxa weeyaan dhiiga caada baa socda nifaaskii arbaciina yowman ha afartan beri afartanku waa muddada nifaaska ma garanaysaa hadde qaalibkaaye oo inta badan dee afartankiiba hablaayay ku jidhaayo dumarka ay dhahaan oo inta badan dhiiggaas uu socdo mooyaane nifaasku hadduu doono waa ka yaraan karaa wuxuu noqon karaa hal maalin saddex maalmood toban beri wax ka yar wax ka badan waxaa ugu badan lixdan badan lixdan beri inuu gaaro ma dhaafo intaas xaydkana hameeniya maalin baa ugu yar lix beri ama toddoba berina waa inta ay u badan yihiin dumarku inta ugu badan xaydkuna waa shan iyo toban beri marka fa kunnaa waxaan nu ahayn haddaan gabdhihii nahay nadlii kuwii subka wujuuhanaa wejiyaashayada bilwarsi geedka warsiga la yidhaahdo waa geed yamanta ka baxo oo asfar ahoo la ismariyo geedkaasaan wejiga iska marmarin jirin maxaan iskaga marinaynaa waa min alkalafi min ajlilkalafi nabarada ama finanka wejiga naga soo baxay dartood ilaa qofkii ma garanaysaa nabaro yaryar oo wejiga ka soo baxo oo nadaafadarada awgeed uga soo baxo meelaha iska findoobyo kale ah oo wejiga ka imaanaya weeyaan saa darteed geedkaasa ismarin jir ilaa qofkii qof weesaysanayo isdahirayo nadiifa maaha ma og tahay sidaa darteed baa geedkaasa ismarin jir rawaahu tirmidiyu wa abu daawuud wa canhaa umu salama weeyaane kaanat ilmaratu islaamtu waxay ahaan jidhay ayay tidhi oo min nisaa'i nabiyi nebiga xaasaskiisa ka mid iyadaaba ku jidhe sala allahu calayhi wasalama nebiga xaasaskiisa ka midihi taqcudu tii fadhiisata fi nifaasi dhigdhalmaha arbaciina leylatan afartan habeen laa ya'muruha anabiyu nebigu ma amri jirin sala allahu calayhi wasalam biqadaa'i salaati nifaasi dhigdhalmaha inta lagu jiro salaadii dhacday salaaddaa soo qadoynteeda ma dhihi jirin nebigu salaadda hala soo qadeeyo gabadha inta umusha ahayd saa nebigu ma dhihi jirin waxa weeyaan marka gabar islaan oo dumarka nebiga ka mid ah waa gabdhahii nebiga iyo aqaaraabadii mooyaane ee xaasaska hadda loogama jeedo sababtoo ah waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam khadiijo ka bacdi dee cid wax u dhashayba ma jiro aan maariya ahayn oo ibraahim dhashay dee xaasas kaleo nebiga wax u dhaleeye ma jirin min nisaa-i nebiyada waxaa looga jeedaa xaasaskun mooyaane waa qaraabadii iyo gabdhihii iyo dadkii nebiga ku xirnaa calayhi salatu wasalaam afartan beri afartankuna waa muddada qaalibkaa baa lagu yidhi waxaa ugu yar nifaaska ilbiriqsi wax yar ha hal dhibic inay timaadabo waxaan ugu badan lixdan beri marka afartankii bay ku jiraa gabadha haddaan dhig socon cibaadada iska daysa lama ogole haddii dhiigeedu wax yar ku go-o maalin gelinkeeda ama ilbiriqsi ama dhowr daqiiqo waa inay cibaadadeedii horay ka bilowdo intay mayrato rawahu abu daawuud can ibni cumar waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa taqra'u ma akrido oo yaysan akrin baa looga jeedaa alxaa'idu gabadha xaydada ah iyo walaljunubu junubku ma akriyaan shay-an waxba oo min alqur'aani qur-aanka ka mid yaysan akrin wey hadduu ninku junub yahay ama gabadhuba tahay ama ay islaamtu xaydado tahay shay qur-aan ka mida ma akrinayaan wey rawahu tirmidiy imaamu tirmidi baa wariyey sanadku waa saxiix qira'at lqur'aan lama ogola oo qur-aan loo niyeyso keliya waxaa la ogol yahay bisinka qofku junubka ah amaba islaanta xaydada iyo wixii la mid a waa iska qabsan karaan qur-aankuna bisinku ka midi markay cunnada cunayaan bismi illaahi inay dhahaan markay sharaab cabayaan bismi illahi inay dhahaan iyo wixii la mida iyo jamaaca iyo bisinka ay qabsadaan aayadda inay akrisaan subxaana ladii sakara lanaa hadaa markay gaadiid fuulayaan inay aayadda akrisaan oo qur-aankii ka mid ah iyagoo aan magaranaysaa qubayskii weli lagu leeyahay waa la ogolyahay laakiin dikri bay uga qasdayaan qur-aan uga qasdi mayaan adkaarta kaleo dhanna waaba loo ogol yahay can caaishata waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalama marka gabadha garanaysa caadada qabtay in la yihahdo qur-aanka iska soo qaado iska akriyo masaajidkii gasho oo waxyaalahaasoo dhan looma ogola can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxu uhi wajihuu ka leexiya haadihi lbuyuuta guryahan ee kuwaana can ilmasjid masaajidka ka leexiya war guryaha masaajidka ka duwa albaabadooda haa waagii hore baa guryuhu albaabadooda sidaanoo kale masaajidka nebiga ugu soo wada furnaayeen qofkiibaa marka iska dhex mari jira suuqaya marka u socday iyo magaalada inta lasii dhex maro baa xaggaa loosii masaajidkaa lasii dhex mari jiray dadkii adeega raadinayay iyo dadkii iska shaqaysanayay markaasaa xataa kii junubka ahaa iyo iska sii dhex marayan ilaa xaggaasi usii socdaan masaajidka inay sii dhaafaan bay rabaan marka guryaha albaabadooda ka duwaalay masaajid fa ina anigu laa uxillu u xallili maayo almasjida masaajidka lixaa'idin gabar xaa'idah walaa junubin nin junuba midnaba ha u banayn maayee ha laga leexiyo rawahu abu daawuud abubakar baa laga soo reba waxa la yidhi abubakar faraha laga qaado gabadha xaydada sidoo kale masaajidka inay dhex madho looma ogola hadday ka boqaysan wax ka gaara waa la waa macanaa ixtiraam guriga ilaahay baa la xurmaynaya walaa junuban ilaa caabiri sabiilina waa inagii soo marna marka xadiid sanadkiisu daciifba ha ahaadee laakiin aayadda ayaa iyadaya wacalayhi ahlulcilmi ahlucilmiguna sidaa ayay ku dul tageen oo xadiidka ayay xukunka uu sheegay ayay qaateen wey alfaslu thalith fasalka saddexaadi fii axkaami lmusaxaadati gabadha musaxaadada la yidhaahdo axkaamteeda ayuu u guntan yahay almusaxaada xaydkii maaha cadigaha waa waa qof dumar oo dhabar furan ku dhacayoo dhiig badan ka imaanayo xilliga xaydka baan ahayn waxaana sababtaa keenaya xidhid jirka ka mid oo la yidhahdo magaciisa caadil xidhidkaas ayaa go-aya markaasuu dhiig keenaya marka gabadhaas baa laga hadlaya gabadhaas marka waa inay samayso maalmihay xaaidada ahaan jidhayna inay xaaida isku xukuntay ilaa hadda kale garan weydo dhiiggiibaa tiradii ka bato waktigiibaa tiro batay hadday garanayso hadday halmaantay ama gabar mubtada-ay oo laguba bilowday ee tahay oo aan iyadoo weligeed dhiig ku dhicin markii ugu horreysayba dhabar furanka ku dhacayna dhiigu hadduu marna xoog leeyahay marna daciif yahay kan xooggaana waa xaa'ido oo cibaadadooda iska daynaysaa kan daciifkaana waa daahir oo saxaaday ku xukumaysaa kan daciifka haddaan dhiigu xoog iyo dacfi kale lahaynna oo isku hal midab iyo isku hal qaabba u socdaa lix beri ama toddoba beri bay xaa'ido iska dhigaysaa amaba inta kalena waa daahir ama salaad kasta waa u magaranaysaa mayranaysaa waana jamcinaysaa salaadaha waana inoo imaan doonaan xadiid gabadhaas wuxuu yidhi tarjamadii baan weli ku jirnaaye tarjicu licaadatiha caadadeeday gabadhaas u noqonaysaa waa gabadha daakirada ay xusuusan caadadeeda waa gabadh caadadeedai xusuusan oo waa muctaada horaa dhig ugu dhici jiray caadadeeda intay ahaan jirdhayna way xusuusanta waa daakiro oo amase hadday doonto tacmalulqawiya dhiigga xoogga leh bay ku camalfalaysaa xaydan xayd ahaan bay ugu camalfalaysaa dhiigga xoogga leh waa gabartani caadadeedii halmaantay marka dhiigga daciifkaana waa istixaabo kan qawigaana waa xayd shuruuddii kaleo fiqhigu sheegi jirayoo xaydka loo shardin jirayna waa in la helo wa ilaa haddii la waayo shuruuddaas mutaxayiray noqonaysaayo xadiidka noo imaan doono cajaa'ibka xadiidu xamna la yidhaahdo xadiidkaasaa laga qaadan doonaa can caaishata waxaa laga wariyey ana faatimata gabadhii la dhihi jiray faatima binta abi xubaysh sa'alat nabiya nabiga weydiisay su-aal sala allahu calayh wasalam faqaalat waxay tihi waatan su-aashii inii aniga usaxaadu waa lay shubaa nebi allow bimacnaa dhiigaygu ma go-o falaa adhuru maba daahiroobayaba maba daahiroobayo afa adacu salaata salaada ma iska daayaa weligayba faqaala nebi wuxuu yidhi laa maya ilaa wixii xayd maahe ina daaliki kaagaas aada ii tilmaantay cirqun waa xidid cirqun damu cirqin calaa xadfi mudaaf xidid dhiiggii weeyaan oo xididkaasi bisababi ragdatin shaydaaniya gujo shaydaan ku dhuftay qofka dumarkaa sababkeed ayaa uu la imaanaya xididkaas dhiiggaasu markaa keenaya marka walaysa ma aha baa nebigu yidhi bilxaydati xaydo maaha dhiiggii la yaqaane xaydka ahaa ma aha dhiiggaas oo cibaadada la iska dayn jiray walaakin iddacii iskaga taga salaata salaada iska daa qadra alayaami maalmihii qadarkood allatii ayaamtaasoo kunti aad ahayd taxiidiina kuwa xayda fiihaa dhexdeeda awal waaga hore aa caafimaadka qabtay xaydkaadu intuu maalmood socon jiray intii oo kale qabso shan beri lix beri toddoba beri intuu ahaan jiray intii oo kale haddana cibaadadii iska dah xaa'idaad saa isku xukun inta dambe oo ka dambaysana dhiiggii oo socda waa inaad qubaysataa cibaadaysatid waa kanba uma qtasilii mayro wasalli tuko daahir baa taa marka inta dambe weeyaan dhiiggan waxba laga soo qaadi maayo waxa weeyaan waa dhiig xanuuna weeyaan jiro weeyaan wa fii riwaayatin waxay ihi idaa aqbalat ilxaydatu xaydadu markay soo qaabisho maalmihii xaydka ay imaan jireen markay yimaadaan fadaci salaata salaada iskaga tag wadaad barad hadday daba jeediso xaydaduna faqsilii mayro canki xaggaada ka dhaq addama dhiigga wasallii tuka oo salaadii la imow baa la yidhi markaas sidaasaa loo irshaadiyeyoo loo hanuuniyey gabadhii macnaha waxay ku qubaysanaysaa biniyati dahaara min alxayd xayd inay ka mayranayso ilaa niya laga maarmaan waa qubayska waajibka ahay rawahu khams wazaada tirmidiyu wuxuu ziyaariyey watawadaii u eesayso likuli salaatin salaad kasta xataa yejiya ilaahu ka imaanayo dalika alwaqtu waqtigaa oo isagaa ilaahu ka imaanayana salaad kasta ilaa misna bisha kale inta la gaaro maalmihii kaleo xaydka laga gaarayo salaad kasta weesayso dhiiggaan socdo xataa weysadii hore haddaa qabtid iska weysayso waliabi daawuud waxa uu ahaa litandur ha fiiriso ciddata alayaami maalmaha tirsigoodii ciddata alayaami caddada alayaami maalmaha tiradooda iyo walayaali hameenadii allatii layaalidaasoo kaanad ay ahayd gabadhu taxiiduhunna tii xaysha min ashahri bisha gadaal ha u fiiriso bisha intee beri xayd ay ahaan jiri qabla an yusiibaha intuusan gabadha asiibin alladii midka asaabaha asiibay waxa ku dhacay intaysan ku dhicin say ahaan jiray gadaal ha u fiiriso faltatruki salaata salaada ha iska dayso qadra daaliki kaagaas oo min ashahri bisha xaggan intaas ha iska dayso markaa xagga bisha maalmahay xaydi jidhay salaaddii faraha ka qaad xayd ka soo qaad weeyaan fa idaa khallafat markay gadaal mariso daaliki kaagaasoo ay maalmihii qadarkii dhammaadaan fal taktasil ha mayrato uma dabadeed markay qubaysatana litastanfir ha isxifdido oo bimacnaa waxa weeyaan maro ha isticmaasho maro dhexda lagu xidhanayo oo maradaa lagu ilaalinayo dhiiggii inuu meesha ka soo baxo oo qofkii dhexda isku dhejinayo meeshii dhiiggu ka imaanayo lagu dhejinayo maradaas ha isticmaasho ha litastan litastafir mara ha isku xifdido oo ha isku macnaa xanjarato ha isku dhejiso weeyaan meeshii dhiiggu ka imaanaya lagu dhejinaya waa lagama maarmaan markay sidaas samayso bisababin mara waatan maradaas ha isku macnaha dhexda ha ku xidhato meeshaasoo uma litusalli a ha tukato weeyaan waa inay tukato waa gabadhii muctaadada ahaydoo awal baa dhiig usoo hormaray iyo duhri hore wayna xusuusanaysaa caadadeedii caadadeeda ha u noqotaa la yidhi marka waa gabadha noocaas weeyaan waa muctaado maganaha zaakira ay xusuusan weeyaan can faatimata binta abi xubayshin waa gabadhii xadiidka fasalka lagu bilowday xadiid labaad ay warinayso annaha gabadhaani qaalad waxay tidhi yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisa oo inii aniga ustaxaadu waa lay shubaabay tidhioo dhiig badan ayaa iga yimaada faqaala alaan nebigu wuxuu ku yidhi idaa kaana markau ahaado damulxaydi bimacnaa kaanadu waa taame idaa kaana ay wujida haddii la helo damulxaydi oo waxba macnaha qaadan mayso marfuucay ku kaaftoomaysaa haddii ay martaa ma tahay fa inahu dhiiggaasi damun waa dhiig dhiiggaasoo aswadu madow dhiigga xaydku yucrafu waa la yaqaan ba nebigu yidhi dhiigga xaydka waa la yaqaan yaa yaqaan ay tacrifu nisaa dumarkaa garanaya dhiigaga kale uma eko oo calaamaaday ku gartaan oo madowgu ka mid yahay oo adayga uu ka mid yahay oo ur uu ka mid yahay ayaa lagu garanayaa fa idaa kaana daaliki kaagaasi markuu ada dhiigga midabkaa leh fa amsikii ka hayso ka istaag cani salaati salaada faraha ka qaad iyo cibaadadoo dhanba fa idaa kaana alaakharu dhiigga kale oo aan midabka hore lahayn markuu ahaado fatawada-ii weesayso wasallii tuko a fa inamaa huwa kaasi cirqun damu cirqin weeyaan xidid dhiiggiis weeyaan xidid macnaha soo butaacay oo furtay dhiiggiis weeyaane waa daciif dhiiggaasiye ka qubaysa baa la yidhi ka weesayso salaadii laimow rawaahu abu macnaha waxa weeyaan kan waxba macnaha isaga waa qubays miyaan ku yidhi waxba laga qubaysan waa iska dhiigga caadiga ahayoo kale noqonayaayo jirkaada kaleo kale haddii meel dhiig ka yimaado sida aan looga qubaysanayn waxba isaga qubayskeeni kaa hore baa laga qubaysanaya in qofku sidiisa isku nadiifinaya mooyaane rawaahu abu daawud wanasa-iy ragga ayaa wariyay haddaba dee noocyo badan baa ka yimaada ilaa toddoba nooc dee gabdhahani waa marka laakiin inta ugu muhiimsan shan noocay ahaan jireeno de fiqiga iyo ma garanaysaa minhaajka iyo xaggaas baa madhabkeenu si fiican baa kutubtiisu ay masaa-ishan u caddeeyeen culimmadu radiallahu canhu marka waxa weeyaan gabadha mumayizada ay dhiigga kala garanaysa kan qawigaana waxayd ha ka soo qaado kan kalena istixaab ama mubtadaa ha noqoto gabar lagu bilowday ama gabar muctadaa ha noqoto oo laakiin halmaantay rag badan oo culimaa baa saa qaba imaamu shaafici baa ka mid a waxaa hadhay gabadha aan waxba kala soocayn ama muctaada ha noqoto halmaantay waa mutaxayirada gabadha la yidhahdo ama gabar lagu bilowdayba ha noqoto gabadha xukunkeeduna xadiidu xamna bintu jaxshi ayuu noogu imaan doonaa waa kana tataxayadu haalibaalxaydu tataxayad way isku xayd xukumaysaa xaydaan haybay leedahay wey gabadha macnaha tataxayad haalib alxayd xaydka haalibkiisa intuu ahaan jiray lix beri ama toddoba beri aw amase tajmacu salaatayni labada salaadood bay jamcinaysaa bacda algusli mayrasho ka bacdi kay doontaa yeeshe wey owdu waa takhyiireh kaa doontay same weeyaan xadiidkaana laba qaab sheegi doona can xamnata binti jaxshin waa xadiidkaa sugaysay gabadhaa waxaa laga wari qaala waxay tihi ataytu waan gabdha waxaa jira dhowrahoo giddigood dhiig furankaa ku dhacayoo walaala ahaayo saddex inay ahaayeen aan u malaynayo qaala waxay tihi ataytu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama nebiga ayaan u tegey faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi ilaahay rasuulkiisiiyow inii imra'atun baan ahay istaxaadu waa lay shubaa xaydatan kasiiratan xayd badan oo shadiidatan daran famaa taraa fiihaa maxaad ka ra'yeynaysaayoo adu aragtaa qad manacatnii way iga manciday xaydkaasi xaydadaasi asalaata salaadii wasooma soom waa heli waaye kuwaas qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ancadtu laki waxaan kuu sifaynayaa nacti soomaad aqoon nacti ancadtu laki waxaan kuu nactiyeynayaa kuu tilmaamayaa alkursufa kursufka waxa la yidhaahdo ayaan kuu sheegayaa waa suuf ama dun fa innahu kursufku yudhibu dama dhiigga ayuu tagsiinaya waxaad samaynaysaa dun suuf isticmaal suuf baad soo qaadanaysaa meeshii dhiiggu ka imaanaya baad macnaha gelinaysaa khalaas dhiiggii isagaa nuugaya waa ka caafimaadaysaa saasaa loo sheegay qaalad waxay tidhi huwa dhiiggaan aan dareemayaay akharu min daalika kaa waa ka badan yahi oo duntaa iyo suuf iyo waxay macnaha celin karayaan ma aha qaala wuxuu yidhi fatakhidii sooban haddaba mara samayso ilaa suufka maradaa kasii weyne mara weyn oo jaana weeyaan oo maradaa halkaa ku dheji oo maradaa markaas ku xanib dhiiggii qaala waxay tihi huwa dhiigu akharu min daalika marana inay celin kadho waa ka badan yahay anaaba kuu sheegaya inamaa ahuju ahuju waan shumayaa sajjan shuban ayaan macnaha shumayaayoo dhiig tiro badan baa socdo weeyaan qaala wuxuu yidhi sa'aamuruki haddaba waxaan ku amrayaa biamrayni laba amar xaaladdi waa soo adkaata laba shay wixii hore oo dhanoo laba shay waxay tihi ma anfacayaan laba shay baan kuu sheegay ayuhumaa koodii labadaas waa iska mafcuul soo hormaraye facalti aad samaysid ajzaa canki waa kaa dulayaa min alaakhari kan kale kaa samaysaba kan kale kaaga filan weeyaan fa in qawita haddaad awootay calayhimaa labadaba fa anta adiga aclamo og adaa garanaysa kaa dooranaysa inamaa haadihi sideedababa horta waxa weeyaan inamaa haadihi horta waxaanaa sheeganaysid rakdatun waa gujo oo min raa min rakadaati shaydaani shaydaanka gujooyinkiisa ka mid a waa ku dhufasho iyo garaac shaydaanka kugu asiibay markaa gujadaasaa xididkaasaa go-ay caadilka la yidhaahdo kabacdina dhiggii baa yimid fataxayadii isku xayd xukun sittata ayaamin lix maalmood aw sabcata ayaamin ama toddoba maalmood xayddo iska dhig naftaada xayddo ka soo qaad lix beri ama toddoba beri waa intii qaalibka ahayd fii cilmi illaahi tacaala ilaahay cilmigiisa ayaa dikruhuna ahaaday xuskiisu maxay ka dhigantay fii cilmi illaahi dikruhu waxa weeyaan iska dadaal adigu muddadaas ama lix qaado ama toddobo waxaa laga yaabaa macnaha inaa waafaqdid ilaahay cilmigiisa wixii ahaayo xaaladii halkaas ka qadarnayd sheegidiisu fii cilmilaahi bay ahaatay dee ilaahay cilmigiisaa wax kasta qadarkaas inuu macnaha lix yahay iyo inuu toddoba yahay inta xaydkaadu noqon lahaa halkaasaa ilaahay cilmigiisa oo ahaadayo ilaahay baa og weeyaan uma iqhtasili mayro markaa kabacdi lix beri ama toddoba beri kabacdi iska wax cibaadaysa weeye marka xataa idaa ra'ayti markaad ra'yaysid anaka adigu qad daharta inaad daahirowday wastanqa'ti aad dahirnaatay nadiif sii noqotay bimacnaa waxa weeya nadaafaddaa ku xeel dheeraatay yaa markaa sidaa u aragtid fasalli tuka markaas alaaan wa cishriina leylatan saddex iyo labaatan hameen iyo maalmahooda salaada wad waa haddii xaydka toddoba beri laga soo qaado aw amase arbacan wa cishriina leylatan afar iyo labaatan hameen iyo wa ayaamahaa maalmahooda salaadii iyo cibaadadii wad waa haddii xaydka lix beri laga soo qaado ilaa bishu macnaha inta badan waxaa hal soo geli kara hal xayd iyo hal duhuri inta badan waa intaasa macnaha kaba qaali noqdo hadday marka xaydku lix beri yahay afar iyo labaatan beri hadduu toddoba beri yahayna saddex iyo labaatan beri wahaakada sidaasaa loo sheegay wasuumi soonna soonka isaga dabada isku fa ina daaliki kaagaasi yujziuki waa kaa gudahayaa kugu filan weeyaan labada calaamo mid waa middaas weeyaan way soonkiina saddex iyo labaatan beri ama afar iyo labaatan beri bay soonta ama ramadaan ha noqdo ama soon kale ha noqdo wakadaliki sidaadaas fafcali samee kula shahrin bil kasta oo see ah kamaa yaxidna nisaa dumarkao siday u xaydaan wa kamaa yadhurna siay u dahirnaadaan miiqaata xaydihinna xaydkooda miiqaadkiisa iyo wakhtigiisa iyo duhrihinna duhrigooda wakhtigiisa siday sidoodaba dumarka kale caadigaa xanuunka qabinba xilligay daahirka yihiinna dee daahir u yihiin xilligay xaydaadka yihiinna xaydaadka u yihiin sidaasoo kale n iska soo qaad kuwan baa la xugun tahay weeyaan kamaa yaxidna nisaa wa kamaa yadhurna fain qawita haddaa awoodid waa amarkii labaad weeyaan calaa an tuakhiri inaad gadaal maris aلduhra duhurka oo akhir waktiga aad ka tukatid wa tucajili aad soo dedejisid alcasra casarka oo awal waktiga aad ka tukatid oo fataktasiliina aad mayratid wa tajmaciina aad jamcisid bayna salaatayni labada salaadood aلduhri wاlcasri aad jamcisid labada salaadood weeyaane asalaatayn aلduhri wاlcasr ah weeyaane wa tuakhiriina aad gadaal marisid almaqriba maqribka akhir waktigiis wa tucajiliina aad soo dedejid alcishaa cishoha awal waktiga keentid uma taktasiliina aad mayratid wa tajmaciina aad jamcisid bayna salaatayni labadaas salaadood waa maqribkay cishee fafcali samee taas taa haddaa awoodidna waa jawaabti jawaab shardig weeyaane arrintaas samee marka jamacaani waa iska jamac suuri ah ee jamca salaada waktigeeda lagaga saara maahae duhurkii akhir wakti baa tukatay waktigi waa joogaa maqribkiina akhir wakti baa tukatay salaadan horena inta waxaa laga reebaya maalan duhurka markay ka hadho afartii ragcadood intii laga tukan lahaa ay ka hadhay baa loo istaagaya markaa ka baxdid assalaamu calaykum adhal casarkii baaba taagan bade ilaa salaad ma jidho ilaa salaada kale hal daqiiqad uma dhaxayso kii kalaa taagan innaga unbaa xoogaa dibdhigan faasilka si loo sii kala bayinsadaa loo gelinaya ilaa subax markii laga reebo oo subax iyo duhurka dee muddo badan baa udhaxaysa marka waxa weeyaan salaad kasta waktigeedi baa la tukaday laakiin midna waa awali wakti midna waa aakhir wakti afartan salaadood wa suumi soonna soonkiina la imow in qadarti haddaad awoodid calaa daalika kaagaas dee fafcal samee weeyaan fafcali samee gabaryahay sidaas oo waa maxay sidaas saddex jeer bay qubays maqribkii cishaha qubayska ahaa iyo duhurka iyo casarka qubayska iyo salaada subaxka qubayska ah maalin kasta haddaa saa u weli kadhig dee sidaas samee dariiqadani waa dariiqa macnaa wakti kasta qofkii cibaadadiisa iyo wixiisa uu ku dhex jiro weeyaan oo gabadhiiba waxay iska soo qaadaysaa gabarh iska daahiraba qaala rasul lah sal alla alay waslam wa haadaa kan dambe ma ujeedaa haada kan dambe ishaarada kan ugu dambeeya ayaa acjabul amreyni weeyaan labada amar kan loo kalgacal badan yahay ilaya aniga xaggayga kanaa ila cajab badan bay kan dambe sidaan dambe inaad samaysid ayaan aniga ila cajab badan rawaahu waxaa wariya tan hore alka fiican tahay weeyaan rawaahu asxaabu sunani asxaabu sunanka xadiidka warinaya calaa kulli xaalin fiqhu lxadiidku waxaa weeyaan gabadha mutaxayirada xaydka iyo duhriga waxay ka soo qaadaysaa gabdhaha iyaga lamid gabadha la midkaa ee la ayniga ah ee qaraabadeeda ah intay maalmood xaysho iyo intay maalmood daahir ay noqoto ama qubaysiyadan iyo jamcan jamcintan salaadaha bay samaynaysaa oo waqti kasta gabarh daahir iska soo qaadaysa halkaa marka waxaa ka soo baxay gabadha mustaxaadada la yidhaahda aqsaamteeda afarta ahayd oo mubtadao mumayiza ah oo mubtadaadu waa mid dhiig lagu bilowday iyo mubtadao mubtadao oo ma garanaysaa aan waxba tamyiiz lahayn waxba kala garanay iyo muctaadada kira caadadeeda xusuusan iyo muctaado naasiyayo caadadeeda halmaantay afartaas bay u qaybsameen gabadha ugu horaysa waa midda mumayizada ee mubtadaada ah xadiidka faadimay ku camal falaysa gabadha labaadna waa midda mubtadaada laakiin aan waxba kala soocayne yaa xadiidkii waxay ku camal falaysaa xamna bintu jash gabadha saddexaad oo muctaadada laakiin caadadeeda xusuusan xadiidka caaisha ku camalfalaysa gabadha la yidhaahdo ugu dambayso oo caadadeedii halmaantayna waxay ku camalfalaysaa xadiidka faadima waa hadday mumayizo tahay haddii kalese xadiidka xamne iyana qabsanaysaa qaabkaasaa looga shaqaynaya waxaa soo haray tarjamadan gabagabadahay waxa weeyaan almustaxaadatu tactakifu way ictikaafaysaa inay ictikaaftaa u bannaan wayakshaha zawjaha zawjkeedina waa daboolayaayo bimacnaa waa u tegi karaa weeyaan oo waa loo ogol yahay iyadoo dhiiggeelahoo mustaxaada ilaa waxayd maaha waa mustaxaada waa dhabar furani ayaa zawjkeeda la mucaamaloon karaa can caaishata qaalad waxay tihi ictikafa maca nabiyi nabiga maciisa la jirankii sala allahu alay slam waxaa ictikaafay imra'atun haween haweentaasoo min aswaajihi nabiga xaasaskiisi ka mid a sawda hadday ahayd umu xabiiba hadday ahayd hadday umu salaama ahayd say doontaba ha noqoto fa kaanat gabadhaasi waxa ay taraa tii aragta asufrata dhiigga sufrada iyo walxumrata xumrada midabyadaa dhiigga leh guduudka iyo goroborow wa rubamaa waxaa la arkayey waxaa dhacaysa warubamaa wadacnaa inaan dejinaa dhacaysa addasta baaf weel weyn oo ballaaran taxtaha hoosteeda weelkaas in hoosteeda la dhigo oo wixii dhiig ka imaan lahaa isan gaarin meesha masaajidka lagu ictikaafaye ilaa qofka haddii itixaan iyo wax ku dhacaan cibaadadii iska dayn mayo itixaan baa ku dhacay cibaadadii iska dayn maaye way cibaadaysanaysaa nebigii bay maciisa macnaha ictikaaf ku jidhaayo cibaadadiiba ay wada ilaa wuxuna xayd maaha waa dhiig kaloo xanuuna markaasaa baaf baa la dhex dhigayaa baabkaasi ku fadhiisanaysa wixii dhiig ka imaan lahaa iyada iska cibaadaysanaysa itikaafkeeda u fadhida wahiya walxaalihi iyadan tusalle ay tukanayso ayaa dhacaysa in baabkaa la dhex dhigo qaabkaasaa dhacaysa wey masaajidkaa la rabaa inaan najaasa garan weligaa masaajidada waxaa lagu dadaalayaa nadiifintooda iyo dahirintooda iyo najaasa ka ilaalintooda qofkii ka shaqeeyana ajir weyn baa lagu sheegay macnaha masaajidada iyo macnaha saxr haddaa ka qaadid iyo qashin haddaa ka tuudhid iyo haddaa xaaqdid waxaasoo dhan ajir weyn baa laga helaa haddaa bukuuriso wax udug iyo udgoon keentid ajaa'ibtaasoo dhan bay leeyihin wax kastaa marka gabadhaa loo ogol yahay iyada cibaadadii iyo qur-aankii iyo soonkii iyo gidi waa u fasaxanta rawahu abu daawuud walbukhaariy والنسائي عن عكرمة قالت وحي تري قال وحي وعكرمة قال وحي يري كانت وحي أم حبيبة قالت أم حبيبة لديه جري تستحض تيلا شبه فكان زوجها ننكيد وحوها ننكي قبينا وعبد الرحمن بن عوف ورقي جنة ما قرن سألقوا بشارية يغشاها كيد ولا آه معناها معاملة دي دحمري تدي دمر كي رقع أيوه وتقي جري يضم الصحابة وعن وحي لقوري عكرمها أن حملة بنت جحش kaanad waxay ahayd gabadha xamne la yidhaahdo mustaxaadatan mid mustaxaadaabay ahayd wa kaana zawjuhaa dhabar furan baa ku dhacay ninkeeduna wuxuu ahaa marka gabadhaana iyana waxaa qabay dalxa bin cubaydillaahi ayaa qabay saxaabiga cajaa'ibka ahaa nebiga difaaci jiray wa kaana zawjuhaana wuxuu ahaa yujaamicuhaa kii jimca ayuu ahaan jiray rawaahumaa labada xadiidba waxaa wariyey abu daawuud ayaa wariyey marka dalxa binu cubaydillahi gabadhan qabay iyo saxaabigii hore cabdiraxmaan binu cawfaha labaduba waa tobanka jannada loogu bishaareeyey sidaanna ma sameeyeenoo gabadh aan loo ogolayn umay tageen ilaa waxay u sameeyeen cilmi ay xagga nebiga ka heleen walowlaa hadda hadday inta sameeyaan iyadoo aysan ma garanaysa arrinta la ogolaynna dee ay xaaraan tahayna dee waxyi baa soo degi lahay waxaa la dhihi lahaa ragga saa sameeya arrintaha loo sheego waxyinama soo degin الباب الثامن في التيمم wuxuu ka hadlayaa tayamumka iyo booraysiga wa fiihi alaaatu fusuulin fusuulun alaaatun saddex fasal iyo wa khaatimatun khaatima isagana ahaata weeyaan alfasl lawel fii aslihi asalkiisa ayuu macnaha ka hadlayaa booraysiga asalkiisa meeshu ka yimid sharciga waxa weeye wejiga iyo labada gacnood in macnaha boorka la mariyo weeyaan ciid daahir ah haddaad doontid weese keliya looma booraysa hataa biyaha ku qubaysan lahayd haddaa weydid waas booraysanaysaa ee hamooda weligaa weese keliya in loo boorayso waana ruqso ummaddan ilaahay siiyey xikmatu tayamum waa maxay bituraab boor maxaa loogu booraysanaya ana farculmaaba ku leeyahy tab boorku waa farac biyaha farac ka yahay biyaha asal ahaa oo see weeyaan fa ina turaaba ciiddaani waxay ka timid min zubdilmaai biyaha xumbadooda iyo xoortooda baa ciiddan laga abuuray buu ku leeyahay waxaan carawood ka yeelay faidaa tacadara alasl asalkii oo biyihiia markii la waayo qaama alfarcu maqaamahu farcibaa booska qumaya oo ciiddi waa in la isticmaalo marka weesada oo kale weeye booraysiga oo waa lagu cibaadaysanaya faral iyo sunnayaal ayaa ku tukan kadhaa hal faral laakiin baa madhabkeenu ahaa jumhuurtu saasuu badanya culama leh intaa doonto faral baa kutukan ka dhawa jira lakin jumhuurta madhabkeenu ka mid yahay waxa weeye imaam shaafici uu ka mid yahay hal salaado farala iyo intaa doonto sunna wuxuu yihi marka can caaishata waxaa laga wariyay qaalad waxay tihi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli lahi sala alla alay slam fii bacdi asfaarihi safaradiisa barkood xataa idaa kunaa markaan ahnay bilbaydaa meesha bayda la yidhaahdo waa meel magaceed madiine iyo maka udhaxayse aye o amase bidaati ljeish ama meel kaleo daati ljeish la yidhahdo markaan marayno maka u dhow inqadaca waxaa go-ay bay tihi caaisho ciqdun kuul oo lii aniga ii ahaatay kuul baa iga dhuntay laba iyo toban dirham lacagteedu marayso oo weliba walaasheed asma ay ka caariyeysatay iyadoo aysan lahayn fa aqaama rasuululahi sal l sl nebigu waa nagaaday cala iltimaasihi kuusha raadinteeda la xoola hadday dhumaan waa la doonaa xoolaha in la dayaca lama ogole iska iska soco maa safarkeena noo wade nebigu safarkii o dhan baa la fur waa la yidhi kuushaa la raadiyo waa la raadishay wa aqaama naasu dadkii way nagaadeen macahu nebiga maciisa waa la degeen walaysuu calaa maain biyana kuma dul sugnaynoo meeshu biyo ma lahayn walaysa macahum iyaga macoodana maaun biyo ma hayn iyana biyo ma wadan meeshay degeenna biyo ma lahayn waa intaa macnuhu fa ata naasu dadkii waxay u tageen ilaa abi bakri iyagoo dacwo ah fa qaalu waxay dhaheen alaa taraa mayaadan u jeedin abubakarow ilaa maa sanacad caaishatu caaisha waxay samaysay oo maxay ah aqaamad way negaysay birasuulilahi sal ly sl nebi ilaahay ayay negaysay wa binaasina waa negaysiisay macahu nebiga maciisa walaysuu dadku ma aha calaa maain meel biyo leh walaysa macahum awalna macooda ma ahay maaun biyo marka eedaasaa gabadhaadi gashayoo waa kan wax lagu cibaadaystay iyo biyo lama hayo waagaasna booraysa ma jirin xikmad baa meesha ka soo socota fa jaa abu bakrin baa yimid caam buu ku aha magacaan abubakar baa loo yaqaanaa wa rasuulullaahi sala allahu alay wasalam walxaal rasuulka ilaahayna waadicun ra'sahu madaxiisa uu dejiyey calaa fakhidii bowdadayda bay tir caysho qad naama u seexday ha nebigu bowdadayda ayaa barkimaystay oo waa hurday calayhi salaatu wasalaam fa qaala waa wuxuu yidhi abubakar xabasti miyaad xabistay xabasti waad xabistay rasuulallahi sala allau alay slam iyo wanaasa dadkii ayaad xabistay oo negaysa kuulkaa dhuntay darteed walaysuu calaa maain meel biyalana maysan ahaanin walaysa macahum maaun biyana iyagu ma wataan qaalad waxay tihi caaisho facaatabani waa i canaantay abu bakrin wa qaala wuxuuna yidhi abubakar maa sha allah ilahay wuxuu doona an yaquula inuu yidhahdo ereyada ugu canaantay waxba ka sheegi maaye ereyo adag un ereyo adag ereyo aada u adag oo aad u adag ayay ugu canaantay wa jacala wuxuu uga gudagalay gacan buu iila tegayoo yadcunu inuu wareemayo wareen saa iigu gujinayo biyadihi gacantiisa fii khaasirati halkaa goshaa iyo kelida ayuu gacanta saa igaga dhufanayay xoog oo macnaha uu aada uga xun yahay meeshaa nebiga macnaha lagu furay iyo dadkii kuul dhuntay darteed marka falaa yamnacunii igama mancinayn bay tiri min ataxaruki dhaqdhaqaaq gujada igu dhuftay inaan dhaqdhaqaaqo xanuunsigaan xanuunsaday wax ii diidaya ma jirin bay tiri ilaa makaanu rasuulilaahi rasuulka ilaahay makaankiisa mooyaane calaa fakhidii bowdadeyda uu yahay nebiga unbaa hadday barkanaada isma dhaqdhaqaajin karin a ismaana dhaqdhaqaajin karin dee nebigiibaa igu jiifa oo bowdadeydii barkan taa unbaa ii diirasay lowlaa nebigu macnaha halkaa ku jiifin dee xanuunsiga aan xanuunsanayo waan dhaqdhaqaaqi lahaa reerkaana marka reer cabajaayib ahaayo dee aabbaheedba sidoo kale ayaa soo madhay abubakar laftiis markay godka galeen isaga iyo nebigu oo ma garanaysaa isaga dee xoogaa meeshii bahalka iyo qanineen ha abubakar ya nebiguna saasoo kale ugu jiifay waa isaga aan isdhaqdhaqaajinin isaga laftiisu xanuunsigu xanuunsanayey marka reer cajaa'iba weeyaan fanaama rasul lahi nabig ilahi waa seexday sal lla ly slam xataa asbaxa ilaa uu waaberisay calaa kayri maain biyo la-aan faanzla allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey aayata tayamumi wakaas aayaddii booraysigaaba la soo dejiyey halkaasay asalkeedu ahaa fatayamamuu way aayaddu booraysta u qasda macnaha saciidan dayiban ciid wanaagsan wey saciid waa boor wanaagsan raasada weeyaan walow culamada qaar leeyihiin wax kastoo arridada dusheeda saaran baa saciid la yihahda lagu booraysan karaa qaala usayd ibnu xudayr wuxuu yidhi wa huwa usayd bnu xudayrkaasi axadu nuqabaa'i nabadoonnadii iyo odayaashii midkood weeyaan leylatu alcaqaba athaaniya nebigu madaxda ka dhiga e wuxuu yidhi maa hiya tani maaha biawali barakatikum barakadiina tii ugu horraysay yaa aala abi bakrin reer abi bakarow barakadii ugu horraysay oo laydinku arko tan ma tan uguma horrayn barakooyin badan baa laydinka helay weeyaan ummadda barakooyin badan baa usoo jeedeen waka marka haddii biyo la waayo barakadaas in boor la isticmaali karo sabab reer abubakr leeyihiin ayaa lagu helay weeyaan faqaalat caaishatu waxay tidhi fabacanaa waxaan bakicina albaciira ratigii rati ha dhihin albaciira neefkii geelahaa kan ratigaa iyo kan dhadigba waa ku dhacaa baciirku ismu jinsi caadi weeyaan albaciira neefkii geelahaa baan kicinay alladii kaasoo kuntu aanhaa calayhi dushiisa hadduu doono ratibu aho hadduu doonana ma ahayn waa la kash fawajadnaahaa fawajadnaa waxaan helnay alciqda kuushi taxtahu hoostiisa ratigaaba ku fadhiyeyba meesha dee meesha xikmadda ka socotay in booraysigaan iyo axkaamtan soo degaan bay ahayde kuul meel fog jidha oo maaha ratigii markii la kiciyey halka un bay bahashi taalleyba bahashina waa la helay wa canhaa waxaa laga wariyey caaisho weeyaane annaha caaisha istacaarad way caariyeysatay waa tan riwaayadii min asmaaa walaasheed asmaa khilaadatan kuul fa halakad kuushi waa halaagsanto waa dhuntay faarsala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigii ilaahay ayaa diray naasan dad oo min asxaabihi ka mid a fii dalabiha raadraadinta kuusha usayd bin xudayr ayaa madaxo a dadkii doonahayey ninkii macnaha markuu soconayo hortiisu iskaga ifi jidhay waa toosh isagoo wato oo kale ayuu ahaa saxaabigan fa adrakadhum waxaa haleeshay dadkii asalaatu salaaddii baa soo haleeshay fa sallow dadkii waa tukadeen bikayri wuduu'in wasalaan wasalaam baa la iska tukaday ilaa wasalam haye falamaa atawu nabiya nebiga hadday u yimaadeen sala allahu calayh wasalama shakow daalika arrinkaasay u sheegteen ileyhi nebiga bal nooga warran baa lii wasalaam baan tukanay fanazalad waxaa soo degtay aayatu tayamumi aayaddii booraysiga gebagabaysiga aayadda ayaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa ilaa laga gaaray fatayamamuu saciidan dayiba aayaddaasaa soo degtay qaala usayd ibnu xudayr wuxuu yidhi jazaaki illaahu ilaahay ha kuu abaalmarya caaisha khayran khayr weyn fawallaahi maa nazala ma soo degin biki adiga amrun amar kuguma soo degin amarkaasoo takrihiinahu aada nacaysid ilaa jacala allahu ilaahay waa yeelay laki adiga yaa iyo walilmuslimiina muslimiintaba fiihi amarka dhexdiisa khayran khayr weyn ayaa ilaahay u yeelay weeyaan khayr weyn baa ilahay u yeelay oo faraj ah baa ka yimaada ifkigii iyo masaa'il tiro badan rawaahum alkhamsatu ila tirmidiya alfaslu thaani fasalka labaadi fii asbaabihi booraysiga sababaha keena waa inaad biyo weydid waa inaad biyaha inaa isticmaashi ka cabsatid qabow daran ama xanuunku haya iyo walmasxi masixid cala aljabiirati la masaxo baasha jabiirada la yidhaahdo oo kabayga ku saaran inaad masaxayso haddii qofka kabay saaran yahay can cimraan ibni xusaynin waxaa laga wari waa saxaabi jaliila alkhuzaaciy ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam ra'aa nebigu rajulan nin buu arkay ninkaasoo muctazilan dheeraaday lam yusalli an tukan fi lqowmi maca alqowmi fi bimacnaa macaa fi lqowmi maca alqowmi dadka macooda ninaan la tukan meel buu iska joogaa keligiis faqaala wuxuu yidhi nebigu yaa fulaan war yaa heben maa manaaka maxaa kaa manciya an tusalliya inaad tukatid fi lqowmi maca alqowmi dadka macooda faqaala wuxuu yidhi ya rasuul lah asaabatnii waxay asiibatay janaabatun janaabo junubana walaa maa biyana ma jiraan buy biyo ma hayno ay junubna waana qubays baan u bahnay qaala wuxuu yidhi calayka laazim bisaciidi ciid boor daahira fa inahu ma boorkaasi saciidkaasi yakfiika kii ku kaafinahayo weeyaan isagaa kugu filane ciid doona baa layidhi rawahu lbukhaariy wanasaiy can abi darin can nabiyi sala allahu alay wasalam qaala nin wuxuu yidhi ina saciida boorka adayiba wanaagsani wuduu'u lmuslimi qofka muslimkaa weesadiisi weeyaan wain lam yajid ilmaaa biyaba yuusan helin cashra siniina toban sane toban sano haddii biyo la-aan ku hayso weligaa boorka unbaad wade weligaa booraysiga unbaa wade fa idaa wajada almaaa markuu biyo helo fal yumisahu ha taabsiiyo biyahaas almaaa markuu helo fal yumisahu maaga ha taabsiiyo bimacnaa ha ku dahaaro qaato basharatahu jirkiisa ha taabsiiyo fa ina dalika kaasaa khayrun khayre khayrnimadu macnaha anfin mayso inay faral tahaye loogama jeedo adoo biyo helay boorkiibaa iska wadi kadhaaye boorkii macnaha iska daaya biyaha wad weeya rawahu asxaabu sunan asxaabu sunan ayaa wariye xadiidka can camar ibn اlcaasi qaala wuxuu yidhi ixtalamtu waan ixtilaamay buu yidhi fii laylatin baaridatin habeen aad iyo aada u qabow ayaa isku junuba fii gazwati daati salaasil buu ku leeyahy duulaankii la dhihi jiray magaciisa daatu salaasil fa ashfaqtu waxaan cabsaday buu yidhi an aqtasila fa ashfaqtu waa ka cabsaday an aqtasila inaan maydho oo faalika aan ba halaagsamo oo aan dhinto qabowga jira darti nafta inaga dhacdan ka boqo yidhi haddaan qubays fatayamamtu waan booraysay uma sallaytu waan tukaday biasxaabii baan weliba tujiyey imaam baan ka noqday kuleeyahay salaaddii anoo mutayamin oo booraysay asubxa weliba salaad subax ayaan tujiyey bayidhi fadakaruu dalika arrinkaasay u sheegeen linabiyi sala allahu alay wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa camar sallayta ma tujisay biasxaabika asxaabtaada walxaal anta junubun aad junubta faakbartu nabiga waxaan u sheegay biladii midkii manacani iga manciyay min aliqtisaali mayrashada inaan qabow darti biyaha u dhici waayey biyola-aan ma jirine ayaa nabiga u sheegay wa qultu waxaan idhi inii anigu nebi allow samictullaha ilaahay baan maqla yaquulu isagoo leh walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilinina war ha isdilinina ilaahay baa yidhi ha marka haddaan de inta biyo ku maydho naftu iga dhacdo aayadda inaan khilaafaanba ka baqa aayaddaasaan dee qur-aanka ku aragna in allaha ilaahay kaana wuxuu aday bikum idinka raxiiman mid idiin naxariisho badane saxaabada arag diinta fahankeeda biyaha qabow nafta hadday dilayaan lama ogola inaad isticmaasho nafta kaaga dhacayso iska badaa inaad nafta adigu intaa miinooyin isku xidhi isqarxisido isdishido kow iska siiside lama ogola naftaada wixii dilaya oo adigu aad isku rakibtid fahankaasay qabeen fadaxika rasuullah laakiin inaad jihaad geshid oo nafta khatar gelisid waa lagu ogolya haddaad doonto ku dhimo fadaxika rasuul lahi sal la alay slam nebi ilaahi waa qoslay walam yaqul shay-an waxbana ma dhihin nebi bs waa laga amsay rawaa abu daawud watirmidiy wlbukhaariyu imaam bukhaarina waa weriy xadiidka marka nebigu waa sugan alayh salatu slam nebiguna waxaan xaq ahayn ma sugo hadday arrintu baatil tahay nebigu ma sugan biyaha haddii ay qabow looga baqo adoo waaye bay ka dhigan yihin xis iyo sharci kii la doonaa lagu waayi karaa biyaha waxaa la mid ah haddii biyaha loo ooman yaho loo baahan yahay laguma dahaaro qaadanayee waa macnaha warweese wey afcabisi nin naftu ka dhacaysa ka hor yimaad xoogaa buraashada kugu jiraan warweesaan wataa dhihimay sida cabbaa leeda adiguna iska boorayso horay usii soco miyiga iyay ku badan tahayoo badana waxa laga yaaba inaysan dadka qaar ka bixin can jaabirin qaala wuxuu yidhi kharajnaa fii safarin safar baan baxna fa asaaba rajulan nin waxaa sibay minaa naga mid a xajarun dhagax fa shajahu dhagaxi waa daqray fii ra'si madaxiisa nin baa madaxa dhagax ka daqray dhaawac weyn baa soo gaaray laftii baa dilaacday uma xtalama misna ninka waa ixtilaamayo waa isku junubay fasa'ala asxaabahu raggii la socday buu weydiiyey faqaala wuxuu yidhi hal tajiduuna war ma ii helaysaan lii aniga ruksatan wax ruksaa fi tayamumi booraysiga ma qubaysan karayee booraysiga ma ii helaysaan wax ruksaayo sharcigu ii ogol yahay madaxaa ka jiranahay qaalo waxay dhaheen maa najidu laka kuu heli maynan ruksatan wax ruksaa wa anta adiguna taqdiru cala almaai biyo aad awoodi kadhib adoo biyo haysta biyo la-aan baa loo booraysaa saas iyagu fahmeen see baanu rukso kuugu heli karnaa ma hayna bay dheheen saas u fahmeen iyagu muxuu sameeyey faktasala waa mayrt fa maata naftaa ka dhacday waa dhintay biyihii baa madaxa maskaxda ka galeen ilaa nabarka awal baa lafta gaaray ma og tahay maskaxdii bay ka galeen waa dhintay iyagaa u fadwoodo saa u sheegay falamaa qadimnaa cala nabi haddaan usoo galnay sal lay slam ukhbira bidalika nabig sidii baa loo sheegay saasaa ninka u sheegnay waxba la qarin maya meesha saxaabada waxba ma qarin jirin sidaasaa dhacday ale faqaala wuxuu yidhi nabigu qataluuhu waa dilay ninka qatalahum la hadlaaye iyagaa dilay bay yidhi ha qataluuhu ninka way dileen ba yidhi qatalahum la la hadlaaye iyagaa dilay yidhi macnaha waxa weeyaan waa zajri iyo tahdiid canaan iyo ha habaar loogama jeedo mar dambe ha u noqonina weeye saas kale alaa baraarugay buu yidhi nebigu sa'aluu maxayan u weydiin id lam yaclamuu haddaysan garanayn haddaysan garanayn iyagu alaa sa'aluu maxaysan u weydiin id lam yaclamuu id xilli lam yaclamu aysan ogeyn aysan garanayn masalada maxay u weydiin waayeen cidda garanaysa fainamaa shifaau lciyi kan jaahilka caafimaadkiisu as-su'aalu weydiin weeyaane alciy huwa aljaahil weeyaan kan jaahilkaa caafimaadkiisu waa wax weydiin as-su'aal weeyaan inamaa kaana yakfiihi ninkaa dhan waxaa kaafin lahaa an yatayamama inuu iska boorayso dhib la-aan wayacsuba oo karimeeyo calaa jurxihi dhaawiciisa khirqatan karin halkaa uu ku xiro si aan biyuuba u taaban uma yamsaxa calayha karinta dusheeda u masaxo karinta kabayga waa la masaxaya dusheeda wayaksila u dhaqana saa'ira jasadi jirka kale inta kale haba ka qubayso laakiin madax iyo dhaawac baa laga ilaalinaya biya maxaysan saa u samaynin marka qataluuhu qatalahum ullah buyr rawaahu abu daawuud abu daawud ba xadidka wariyey marka waxa weeyaan waxaa meesha weliba xadiidka laga qaatay in aan la ogolayn in fatwo iyo jawaab qof masale ku weydiiya iskaga sheegtid cilmi la-aan dhibaatada ay keeni kadhaar nin dhan baa u dhintay marka booraysiga wejiga booraysigana hadda xataa qubays xataa lagugu leeyahay jirkii oo dhan booreyn may sida wejigi iyo labadii gacnood keliya weeye booraysigu haddaa qubays mid keenay u yahay iyo hadduu weeso mid ka bedelaya labadaba waa un intaa weeyaan waxaana loo booraysanayaa xubinkan kabaygu saaran yahay ama biyaha la taabsiin waayo awgeed ayaa loo booraysanaya inta caafimaadka qaba hadda arag dad badan oo waxa iska jira u baahan masaladan masaajidkii bay joogaanba waxa weeyaan inta xanuunsan waa la dhaqaya horta inta waxaan le caafimaadka qabta waa la dhaqaya meeshaan dhaawacaana waa loo booreynaya meesha kabaygu saaran yahaana gacantoo qoyan baa saa loogu masaxaya haddaan meesha kabayba saarnaynna waa la booraysanaya bs inta caafimaadka qabtana waa la dhaqaya waa intaa intaasun ku weeyaan booraysiga iyo inta ku hayn kara iyo ciid in lagu booraysan kala iyo derbiye iyo wixii la isticmaali lahaana waa la sheegi doonaa wallahu subxaanahu wa tacala aclam